بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo xubnaha wasiirada halka jooga xubnaha civil society-ga ee barnaamijkan nagala soo qaybgalee maanta xarunta madaxtooyada goobjoogka ka ah runtii waxaan halkan isugu nimid hawl muhiima hawshaasi waa in halkan kusoo lagu soo bandhigi doono hawl baynu ku jiro diiwaangelinta muwaadiniinta reer somalilan ayaa baryahan baa lagu jiray hawl badan baa la galay shaqo badan baa la soo qabtay natiijadii shaqadii la qabtay bilowgeedii iyo siday wax u qabsoomeen iyo hawshaas siday u guulaystay ayaa halkan bandhigeedii aynoogu soo bandhigayaa wasiirka arrimaha gudaha ayaa kelmad odhan doona kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa kelmad fariinayna odhan doona wasiir sacab baa isna mataqaanaa ka mida wasiirada halkan istagula sharaxaada ka bixi doona hawshan xubnaha civil society-ga ee halkan jooga ee muwaadiniinta reer somalilan oo xil weyne hawshan iyo mas-uuliyad weyn iyo qeyb weynba kuna ayay yeelaan markii hawshan lasoo bandhigo ciddii su-aal qabtaa ay halkan kasoo jeedin doontaa si quladan farsamada iyo qalabkan ku shaqaynaysaba ay halkan wixii jawaabo u baahan wixii iftiiman u baahan ay naga siiyaan marka wasiirka arrimaha gudaha ayaa kusoo yaqawinayaa faafaahinasiy
bismi illaahi araxmaan iraxiim mudane madaxweyne iyo dhammaan marti sharaftaba waxaan maanta halkan ugu yeedhay civil society-ga in la wargeliyo halka uu marayo nidaamkii diiwaangelinada haddii ay tahay tii muxuu ahaye jinsiyadda iyo haddii ay tahay tacodbixiyaasha labadaba sidaa la socotaan broseska waxaa di muddo dheer ka hor la bilaabo laakiin waxay kadib dhacday iyada oo la waayey fandiskii laynoogu ballan qaaday ama uu dib u dhacay ballankiisii waxaanay ahayd markii hore marka fanka la wada helo in maalin la wada istaaro hase yeeshee markii aanu anagu dawlad ahaan u aragnay inaan fandiskii caalamka aynu ka doonanay haddii ay tahay diiwaangelinta muwaadinka iyo hadday tahay codbixiyaashaba ay dib u dhaceen anagoo ilaalinay distoorka qaranka somalilan oo dhigaya doorashada ka hor lix bilood ka hor in muxuu ahay ay dhamaystir maalku waliba waxaan gaar u goosanay oo aan goosanay runtii maadaama lacagtii lagu bixin lahaa aan la helin inaanu dawlad ahaan u bixino tagaar u khusaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo ah caddaynta codbixiyaha waanu iska aragnay qolooyinka muxuu ahayey waxaanu iska aragnay commissionka doorashooyinka waxaanu iska aragnay asxaabta qaranka waxaan u sheegnay in maadaama ay sii codbixiyaashu ay hosaatay lacagteeda inaanu sii bilowno muxuu ahayey ti muxuu ahayey dhalashada international communitiga waanu sheegnay waanu bilownay waxa kaloo aanu ballan qaadnay markaanu hawshaa wadno in la helo lacagta diiwaangelinta codbixiyayaasha iyadana qayb libaax inaanu ka qaadan doono isla markaana aanu si wanaaga u wada wadi doono haddii ala yidhaahdo inta doorashada laga gaadhayo halkaa waxaan jeclahay inaan in yar ka iftiimiyo hadalla ka soo yeedhay xisbiyada mucaaridka ah oo odhanaya waxbaa la isdabamariy ama odhanaya wasaaradda arrimaha guduhu waxay wadaa in dib loo dhigo doorashooyinkii qaranka two thousand fifteen waxaa leeyahy arrintaa waxba kama jiraan waa war muxuu ahaaye dhanxiir waa war nimaan xoogaa lahayn uu yidhi warka dhabtiina waa ka midkaan idiin sheegay kow distoorkeenu wuxuu caddaynayaa in maadaama aynu ka go-nay soomaaliya oo aynu jinsiyaddeennii lixdankii aynu dhibnay aynu usoo noqonnay in aynu la baxno magaceennii ahaa somalilan ee qarankanu ku heshiiyey inuu noqdo mid astaan qaran leh inuu noqdo mid qoran inuu noqdo sida caalamkuba qolo waliba jinsiyadeeda u sheegatay u qoran tahay oo ay kaad u leedahay jinsiyaddu inaynu samayno qodob xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo deegaanka xeer number twenty two thousand one qodobkiisa shanaad faqradiisa koowaad waxay sheegaysaa qofka codbixiyaa ah waa inuu yahay qof u dhashay somalilan oo somalilander ah hadda hadalkaa dhuuxa waa inuu yahay qof somalilander ah oo u dhashay somalilan waa qofka xaqa u leh inuu codayo labada kaad midna waa codbixiyaha kaadhka uu ku codbixinayo midna waxa weeyaan kaadhka qofka xaqa u leh inuu codbixiyo waa ka dhalashada lama siin karo qof aan dhalashadiisa la aqoonin inuu somalilander yahay xaq uma leh inuu qaato kaadhka foodka waayo waxaa sida dastoorka qodobkiisa afraad dhigayo waxaa codka waxaa xaqa codbixiyaha leh ama la dooranaya ama waxa doorto qofke qof muwaadin somalilan marka nin kale ama cidda leh aynu iska diiwaangashanno codbixiyo aynu diiwaangelinno iyadoo inaan aqoon qofku inuu somalilander yahay in kale de anigu waxaan qabaa inuu ku hadlayo afkii maxamed xasan xasan sheekh ee ahaa ee u-n-ka u gudbiyey iminka ee baasaboorkeena iyo jinsiyadeenaba u gudbiyey inaan la aqbalin baasaboorka cusub ee somalilan iyo jinsiyadda cusub ee ay somalilan qaadanayso midna inaan la aqbalin maxaa dayaxya dugsiga isku toosiyey buu ninkii remiiga ee dugsigii uu fadhiistay garan waayo meel walba dayaxiyo dugsigu tagaba dayaxu ku beegnaaday taasi waa taaso waxa weeyaan qofka xaqa u leh inuu footeeyuu qaato kaarka footanka waa somalilander somalilanderkina in la caddeeyaa waa lagaba maarmaan si loo caddeeyo inuu qofku somalilander yahay halkan waxaa ku aragtaa qalab casri ah
oo dawladda somalilan ay maalgelisay oo lacag badan ku baxday oo loo huray si loo caddeeyo jinsiyadda qofka somalilan si ay wax uga qaato ama ay qayb uga qaato borosaska hayaanka ay ugu jiro inayna ixtiraafo oo ah shuruudaha uu ka mid yahay shuruudaha dawladi leedahay inay dawladdu leedahay basaboor inay leedahay dadkoodu leeyihiin jinsiyad qalab kale inuu eegi doonaa hadhowto siduu acuracygiisa iyo siduu yahay wuxuu uu qabanayaa qof kasta oo isdhaahdo sidii beryii hore inagu dhacday ku celceli wuxuu leeyahay iska ishii buu leeyahay adoo aqoonsiga ishuu leeyahay lagu garanayo qofka ishiisa oo aanu qofna qof la ilahayn dunida ilaahay ku abuuray waxa kale oo uu leeyahay finger printkii iyo sawirkii saddexdaa features buu leeyahay oo ah waxyaabaha aan dhici karin imka caalamka u dambeeyey qofku inuu laba goor ama laba kaa uu qaato yaa somalilan muxuumaa hebel baan aha waa u dhashay laakiin dastoorka qodobkiisa afraad dastoorka qaranka ayaa sheegaya qofka somalilan noqon kara waana qofka aanu qalabkan usoo qaadnay inaanu ku caddayno inuu hebel hebel yahay oo kaarka dhalashadiista inuu yahay in somalilander xeerka jinsiyadda qodobkiisa saddexaad ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha guduhu ay u xil saaran tahay bixinta iyo caddaynta qofka somalilander cid kaloo nabada ma jirto walaa waxaana lahayn commissionka walaa asxaabta qaranka aanala lahayn wasaaradda xilka qaranka guud madabay ka mid tahay ay dawladda kaga wada xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha xeerka diiwaangelinta maaha kii muwaadinka codbixiyaasha ee numberkiisu yahay thirty seven qodobkiisa shan iyo tobnaad qaar baa ku dacwooda i d-gu sharciga mare ee codbixiyun baa sharci kaarka codbixiyaan diiwaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha wuxuu sheegayaa qodobkiisa shan iyo tobnaad uu tilmaamaya in wasaaradda isagoo wuxuu tilmaamay wasaaradda arrimaha guduhu ay u xil saaran tahay caddaynta jinsiyadda qofka soomaaliga qodobkiisa toddobaad isna wuxuu caddaynayaa inaan qofna qaadan karin kaarka codbixiyaha ilaa dhalashadiisa ay soo sugaan wasaaradda arrimaadka maxaa haddaba looga dan leeyahay ee loo adkeeyey qofaan somalilan ahayn inaanu codka gelin somalilan codbixiyana aanu ka noqon lana doorano waxna aanu dooran waa xaq unique ah oo muwaadinku kaga xaq leeyahay ama uu kaga sarreeyo ama uu kaga dhibabadan yahay dadka ingiis kala martida wuxuu leeyahay xuquuq aanu lahayn ninka aan muwaadinka ahayn buu leey ninka muwaadinka waxaa ka mid a xagga shaqada waxaa ka mid a muxuu haaye xuquuqda isaga laftiisa lagu leeyahay waxaa ka mid a xagga doorashada oon cid kala lahayn oo ajanibiga aan kala lahayn waxaa xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid ah inuu qofka somalilan darkii dalkiisa iyo dalkiisa inuu naftiisa iyo maalkiisaba u huro ayaa lagu leeyay laguma laha ninka caadigahe kale ee aan somalilan darka hayn dalkiinala joogaa dalka inuu difaaco xaq looguma laha inuu xoolihiisa ku bixiyo xaq looguma laha inuu inoo dhinto xaq looguma laha laakiin xaq waxaa loogu leeyay ninka sida gaarka dhalashada somalilan marka waxyaabaha uu qofka somalilan darka gaarka u leeyahay ama dalkan dadka u dhashay wuu caddaynayaa kaarkaa dib cid kastoo kasoo horjeeda waxaan u arkaa inay qaranimada somalilan kasoo horjeeda dad kasta sida khaladkaa loogu sheegay qaar baa lagu yihi oo axsaabta qaar muxuaha mucaarka waxa ka dhaadhacsan markaanu gaadhno decembar baanu dhamaynaynaa boqolkiiba siddeetan dadka kaarka codbixiyahana december wixii ka dambeeya ayay ballan qaadeen international communitygu inay bixiyaan waxaanu diyaar u nahay oo beenta suuqa la geliya aanu uga sheegaynaa wax taysara ama jinsiyad la laabaya inaana jirin jinsiyadda qaadashada qofku waa wax weliga jiray waa wax maalin walba la bixinaya sida aan u bilaabayno bi shan iyo labaatankeedi bay weligeed u soconaysaa ciddii noo marka kaarka codbixiyaasha lacagta loo soo helo ee la keeno diyaar waxaanu dhahay inaanu anana halkayga sideeda u fadhino garab fadhino oo qofkii ay tii hore dhaaftay ama saddexdaa bilood ka soo gaadhay way ama daba ha ku maqlaan ama magaalkaaaba ama ha xanuunsadee ama dabadeed haqaan gaadhee inaan la waayin qof somalilan darahoo yacni geli kari waayo doorasho because wuxuu waayey i d carki way soconaysaa markay keenaanna waanu la garab wadaynaa qof kastoo somalilan daro baahna waanu siinaynaa markay saddexda biloodaan dhammaadaana dhammaan dawladaha hoose qalabkii baanu ku wareejinaynaa iyagaa maalin walba bixinaya qof waloo doono somalilan jir inuu qaatona saacad kasta iyo maalin kasta iyo wakti kasta u daliya ilaa inta aynu dee ka jirayna haddii laga halkaa waxaan leeyahay ma jiro wax isdabraya ma jiraan diiwaangelin ama dhalasho doorashada dib u dhigaysa ma jiraan laba kaaroo isriixaya waa laba kaaroo wada shaqaynaya waa laga yaabaa siday u kala dheereen ay u kala hawsha u kala bilaabaan siaan unkaba kala dheerana anagii international community laakiin wax kala tegaya ama isdabraya maaha markay soo helaana garabkayga ha fadhiisteen sidaasaanu u wadaynaa dalka gebigiisana waanu ka waanu ka dhamaystiraynaa inaanu wada siino ciddii maqane somalilan dari marka ay yimaadaan bay markiiba heliyaan marka la caddeeyo ee proceskaa lagu caddeeyo dastoorka qodobkiisa afraad uu sheegay uu halkaa soo galo anytime buu leeyahay qofkaa somalilan dari marka waxaan leeyahay inaynu dee idinku laftiinu waxatin oo ay hormoodkii ummadda tan waxyaabaha cadagu ku carqaldeyn ee lainoo soo dhiibi ee dadkeenna sida aan tooskahayn loogu soo dhiibaya inaynu ka ilaalino waxaan garanayaa markii aan ka qalin jebiyey kuliyadda k g b ee ruushka duruusta ay xasuusto waxaa ka mid ah dawli maskaxdadaan ka bixin dadkaaga ha uga baqi inay dalkooda burburiyaan ama cadowda ay u shaqeeyaan laakiin waxaa ka baqa inaan sida aan toos ahayn dadkaaga loo adeegsado in iyagu isburburiyaan uu micnaheedu yahay dhagar dadka la soo abaabulay in dadkeenna loo soo dhiibo dabeedna dhib aanay ku talgin dhexdooda ka dhaco waxaan leeyahay markaa inaynu iska ilaalino arrintan cadow dabadeed baa wada waxaa la diidayaa nationality soomaliya aynu ka goona inaynu qaadano hadalkaasu dabaduu inagay maaha mid somalilan dhexdiisa ka dhashay in dadka mutacalimiinta ayaa ka mid tihin inay ka ilaaliyaan dadkeena in si indirectly loo isticmaalo ayaan soo jeedinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wasiirka arrimaha gudaha buu mahadsan yahay faahfaahintaasi dheeraadka iyo muhiimadda uu hawshan leedahay uu loo iftiimiyey waxaan halkana aan kelmad siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan kadibna hawsha kalenu sii wadan doonaa madaxweynaha kusoo dhaweynaya
بسم الله الرحمن الرحيم waxay la tahay horta marka hore aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa waxay la tahay waajibaadka ina saaran ee naga saaran civil registrationka warqadda aqoonsiga soomalilandnimada waa mid waajib ina wada saaran arrintaa ay isla u shaqaynaysana waxaa inoo sharxay wasiirka waxay la tahay haddaynu ummad nahay oo dad nahay inaynu muujinno qarannimadeenna iyo dadnimadeenna oo aynu sugno oo qarannimadeenna muujinno oo aynaan cidna ugu hamran waa xil iyo waajib inaga wada saaran qaranka weeye sidaa daraaddeed annagu haddaanu dawladda nahay waajibaadka nala gudboon waanu ka qaadanaynaa xilkaya waanu ka soo baxaynaa waxaanu jecel lahay inaynu qaranka meel ugu soo warjeesanno oo civil society-ga aadaha kala duwan axsaabta aynu meel iska wada taagna arrintaa kulligeen hawshaana sida u shaqaynaysana waxaa idiin sharcay wasiirka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu hawshaa nagu guuleeyo oo aynu meel fiican iska wada taagno kulligeen oo xilkeenna ka soo wada baxno waa mahadsan